wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka togdheer iyo maamulka gobolka ayaa si wada jir ah u fuliyey barnaamij lagu ilaalinayo deegaanka dhuldaqsimeedka iyagoo meesha ka saaray dhula laga ootay xoolaha kuwaasi oo ay xireen dad iyagu duulaan ku ah dhuldaqsimeedka barsaab ku-xigeenka gobolka togdheer saciid axmed raage iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo xoghayaha gobolka togdheer ayaa si faahfaahsan ugu warramay sidaa ay mamnuuc u tahay in la ooto dhul daaqsimeedka waxayna si adaga ugu adigeen cid kasta oo ku howlan deegaameysiga sharci darrada ah maanta waxaan joognaa meesha la yidhaahdo reged ama harweyn tuulada harweyn agagaarkeeda waxaa laga sameeyey xeryo dhul la xidhay oo lagu sheegayo inay beera yihiin layskuna haysto guddiga nabadgelyaduna go'aamo badan ka soo saartay ilaa saddex barasaab ilaa afar barasaab ay go'aamo ka soo saartay iyo guddiga nabadgelyaduba mar walbana waxaa go'aankeedu ahaa in la baabi'iyo maanta waxaanu u joognaa inaanu bannayno dhul badan oo oodan oo ka mida deegaankan regid inaanu bannayno u bannayno xoolaha oodii waa taa gubanaysaa ku xidhnayd meesha dad iyo xoole wax soo geli karayay may jirin waa laga ilaalinayey waa laga celinayey waa lagu dilayey marka maanta arrintaa waanu soo afjaray wasaaradda deegaanka oo garbaheeda yihiin gobolka iyo bilayska ayaa hawshaa maanta soo gebagabeeyey tanaanu imika gacanta ku haynay cagafta ku jirto iyo kuwa kale ee ku hareeraysan cidday doonto ha lahaatee meeshan ka samaysan intaba waanu duminaynaa meel oodan oo aanu ka tegaynaa maanta ma jirto dadweynaha waxaanu uga digaynaa ee dhulka daaqeenkaa oodanaya ee magaalaynaya moosaya ee taararka ku xidhaya inaan arrintaa waxba ka soconayn in meel magaalihiina magaalo tahay meel daaqeenina daaqeen tahay dadka daaqeenka xidhanaya oo reer ka waantooba baanu leenahay haddii aad ka waantoobi weydaan tallaabaa laydinka qaadaya tallaabo sharciya laydinka qaadaya halkani waxay ahayd meel in badan lagu muraysan yahay oo ay ku muraysan yihiin dad hadda warkaanu baabi'ino wixii imika ka dambeeya haddii uu qof dambe ku noqdo ama tallaabaa tallaabaa laga qaadaya sidaa waxaanu u sheegaynaa ciddii meeshan soo oodooday marmaba ooday waanu u sheegaynaa waxaanu leenahay faraa kala bax haddii kale ciqaab adag baad muntaysan doonta dhuldaaqsimeedka ciddii kusoo xadgudubta sharciga aan waafaqsanayn xukuumaddu iyo maamulka guddiga nabadgelyadu waxay ka qaadayaan xukun degdega maanta beertan waa la baabiiyey oodeedii qof dambo dhul ceshiima xidhan karaana ma jiro waxaanu leenahay u hoggaansama awaamiirta qaranka deegaanka dhulboobbaa ku socda waanu ognahay ood baa ku socota waanu ognahay waxaanu faraynaa tuulooyinka kale ee qorshaha ku jira iminkaba inay kasii diyaargaroobaan oo ay banneeyaan gobolka laga yeeli maayo dhul oodan dhul moosan dhul taarar lagu xidhay waxa weeye halbowlaha dhaqaalaha dalku waxa weeye xoolaha nool xoolihii way naga dabal go-ayaan roob yaraan baa jirta haddii inagoo aynu socno qabatayno taa yeeli mayno waxaan leenahay dhul la oodi karaa ma jiro dhul la xadhan karaana ma jiro waxaanan samaynaynaa howlgalkani wuu soconaya wuuna ballaaran yahay afartii jihe gobolka togleerba meelo badan baa calaamadsan meelahaasina way og yihiin waa inay baabi'iyaan qof walooba halkii aada ooday waa inaad ooda ka qaadaa daaqsinka iyo deegaanku waa halka aynu ku badbaadayno wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa howlgalkan aanu gacan xoojina la saaray haddaanu nahay maamulkii gobolka wasaaradda iyo howlwadeennadana si fiican bay u shaqaynayaan haddaanay daba socon beri hore dhulku iyo xooluhuba inaga nabaad guuri lahaa